bismillahi raxmaani raxiim waa ku salaamay adiga iyo idaacadda dalsan iyo kulli howlwadeenadiina iyo dadkeeda dhegeysta waxaan leeyahay horta waa hambalyo waa maalin dulmale oo aad iyo aad noogu weyn oo ay kasoo wareegatay konton iyo shan sano muddadii la qaatay xurriyadda oo waqooyi iyo koonfur ay idowday runtii waa arrin taariikh ee umada soomaaliyeed u leh oo iyadu naftigeeda u kala baxana soddon sano aan ahayn dowlad adduunka sharaf ku leh oo la aqoonsan yahay xuduudadeeda iyo sharafkeeda ilaalisa iyo labaatan iyo shan sano oo aan meelaha ku dhaadhacaynay oo dhibaatooyin badan dhexdeenna soomaali dhex martay adduunkana wuu runtii aad iyo aad ula yaabanaa marka runtii dee dadkii hawshaan soo qabtay oo xorriyaddan soo gaarsiiyey soomaaliya qorshahooda ma ahayn in markii xurriyadda ay keenaan oo intaasoo qof ku dhimato ma aysan ku fakerayn in dalkaanu kala tago dalkaanu kala qaybsamo gobollo loo kala gorgoco laysdilo sidin wooru dhaco xadjif ay timaado oo ciidamo shisheeya oo weliba qaarkood annagu aan wax ka horeynay ay annaga nagu kala dhexjiraan oo na kala ilaalinayaan marka runtii waa ayaandaro aad iyo aad looga talayoodo ilaahayno dee waxaan ka baryeynaa in aan qaadano dadkaasi dadku usoo halgamay oo dhintay ay qaadeen iyo waxay ku ulaysteen in looga daydo marka waa wax lagu farxo dee in maaragtay soomaaliya ay adduunka ka mid tahay waana wax laga naxo meeshii meeshii rabay inaan horumar badan sameyno oo dee wadamadii africa ugu horeeya xorriyadda qaataan ahayd in aan noqono wadamada la fiirsado oo afrikada kala wax taara annaga in kala taro dibna loogu soo noqdo annaga nala kala celiyo waa nasib daro iyo ayaandaro waxaa jirtay munaasabadan kowda luulio waxay ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah dalka madaxdii kasoo qayb gashay kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa qaranka intaba waxaa muuqatay in ay hadallo siyaasadeed iyo warar xanaf leh hawada isu marinayeen marka ma ahayd maalintan in wararkaas oo kale lagu xuso waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo geedku wuxuu leeyahay jirid yuu leeyahay jiriddaasna waxaa ka baxda caleemo fara badan ama laamo fara badan ayaa ka baxaa anigu waxaan oran karaa jiriddu waa qarankii marka haddii qarankii uusan jirin ama jiriddii la jiro dee laamuhu ma taagi karaan marka waxaa loo baahan yahay sidii geedkaasi uu dee lama badan u dhalo oo dad ku waarsadaan oo lagu noolaado waa in jiriddii mar walbaa deebi lagu shugo oo la ilaaliyo marka madaxda soomaaliya yani mas-uuliyiinta soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay inay fiiriyaan waxay ku taagan yihiin aysan ahayn inay kala qayqaysan yihiin waxay ku taagan yihiin ay tahay magac soomaaliyeed iyo qarnimo soomaaliyeed laakiin xaqiiq waxaa ah oo dadkii dee dalkan usoo dhintay oo halgenkii usoo galay oo dalkan xoreeyey oo ka xoreeyey dee dadkii yurubta ugu xooga weynaa ka xoreeyey waxay u xoreeyeen waxay ahayd inay madaxdu wada shaqeeyaan gobolada iyo magaalo madaxda oo dalka masalaysa oo madaxdii qaranka ee joogtana ay wada shaqeyn lahaadaan oo aysan tartamin waxa ay usoo dhinteen oo dhiig u daadiyeen ma ahayn in maamul goboleedyadu ay dagaalaan ee waxay ahayd in maamul goboleedyadu ay taageeraan dowladdii dhexe si dowladdii dhexe ee adduunka u nasashay soomaaliya oo la tartanto caalam ma ma ahayn in qabiil qabiil kusoo duulo oo qabiil loo dagaalo ma ahayn waxay ahayd in dalkaasi uu hal yahay midnimadaasi ay muqadas tahay kadibna midnimadaasi adduunka lagula xisaabtamo oo lagula tartamo laakiin haddii dee qof walba gaar u istaago ama siyaasi walba uu gaar u istaago ama maamul walba gaar u istaago haddee sharafkii iyo qaarnimadii soomaaliya ma jirayso haddaysan jirin qaarnimadii soomaaliyana hadde maamulna ma jiri karo ummadna ma jiri karaan marka runtii waxaan leeyahay siyaasiyiintu inay ka horumariyaan wax walbaba danta guud oo qaarnimada ay ka horumariyaan ayna wada shaqeeyaan waxaan hubaa qof walba oo soomaaliya inuu ku hamilayo ama habmaamul madaxa ka ahaado ama siyaasi ahaado inuu maamulka soomaaliya madax ka noqdo marka haddaad doonaysa inaad madax soomaaliya ka noqoto waxaa loo baahan yahay inaad ilaaliso sharafkii iyo iyo iyo iyo iyo federaalkii iyo inaad ilaaliso iyo dowladii dhexe inaad ilaaliso marka su-aashaada markii aan si gaaban aan u sheego waxaa loo baahan yahay wada jir in loo wada shaqeeyo midnimo in loo wada shaqeeyo dadku ay ay ay ay ka sakaraan wixii ama ama ama ama dib u fiiriyaan wixii loo soo maray dalkan oo dadkii ka horreeyay usoo mareen waa gartay mudane ra-iisul wasaare aada baad ugu mahadsan tahay hambalyada shacabka soomaaliyeed aad u dirtay intaas ka sokow waxaa jirtay dhowaan ciidamada midooda africa amisom fariisin ay ku lahaayeen shabeellaha hoose gaar ahaan degmada leego waa xarun si weyn loo ilaaliyo shabaab baa ka dhex dusay ciidamo bay halkaas ku dileen sidoo kale deegaanka tortorow oo shabeellaha hoose ka tirsan dhowaan ciidamadii dowladda ayaa la wareegay iyo kuwa xooga dalka soomaaliya oo amisom garab ka helaya haddana maalmo kadib waa iska faarujiyeen iyagoo aan wax dagaal ah dhicin marka maxay kula muuqataa waxaan horta rabaa intaan su-aashaada aadan ka jawaabin inaan balyadii hore aan mid ku darsado oo mar walba dee la iloobo waxaan rabaa labaadoodaalku dhibka marayay waxa tacaadiga iyo dhibaatada ugu daanu dhacaya dumarka in ama uhambaliya dumarka sida ugu dhabar adeegeen inay dee dalkaasi ay u noqdaan lafdhabar ay saamiyadii iyo qoysaskii ay dee u shaqeeyaan runtii aan odhan karo inay yihiin dadka keliya oo u taagan nabadda iyo horumarka iyo iyo mustaqbalka soomaaliya inay iyagu yihiin oo mar walba loo qabo in loo hambaliyeeyo marka taas saasaan leeyahay tan kale su-aashaada ah arrinta dhacday oo ka dhacday tuulaleego iyo shabeellada hoose mar walbana waa idhahdaa haddana waa ku celinaya ee xoog keliya iyo hub iyo dee dagaal joogta ah ee xalka keliya maaha ee lagu gaari karo in looga adkaado dadkaasi waxaan aaminsanahay waxaa looga adkaan karaa waxa ugu horeeya waxa weeye hab siyaasadeed in la galo in la siiyo afis anuu markaan joogay saddex bilood ka bacdi afis yaan siinay muddo yar gudaheeda bil gudaheeda waxaa noo soo galay saddex boqol waxaa noo muslim meel aan ku hayno dhalinyaradaas waxaa igu maqaala ah muddo toddobadood ka bacdina inay ku gaareen waxaa loo baahan yahay in la kala saaro dadkooda xagjirka oo ajnabiga ah oo soomaaliya u yimid inay burburiyaan oo ujeedo kale leh iyo dadka soomaaliyeed oo laga yaabo inay qabaan maxaan ku yidhaahdaa ay qabaan grievancy wax la yidhaahdo ama ay doonayaan inay si kale loo loo baahan in loo maareeyo anu waxaan qabaa in la kala saaro dadkaasi lasoo jiidan karo in laga soo jiito laga soo saaro ballanqaadyo loo sameeyo maxaan ku yidhaahdaa kuwooda dhibka wada oo runtii dee meelo kale ka timin lala dagaalo marka waxaa kaa wadaa arrintu habkaliya maahe waxaa loo baahan yahay in wada hadallada lala sugo dadkooda macquulka ah taas waa mid midda labaad waxaa loo baahan yahay sirdoon in la helo oo laga warqabo iyaga waxay qabanayaan waxay sameeyaan meeshay usoo socdaan taas waxaa ku xigta oo ugu muhiimsan in ciidamada la nooleeyo oo dhaqaalaha dalka soo galaya iyagu kow la siiyo iyaga iyo faamilkooda iyo qoysaskooda la daryeelo dad iyo waxay u baahan yihiin la siiyo kii dhinta caruurtiisii in la daryeelo mar walba kusoo celiyaa kolada taa waxaa mara in si fiican loo daaweeyo taas waxay keenaysaa diinkii moraalkiisii inuu kor u kaco ay dagaalaan waxaan kuu sheegayo aan caddeynaya ciidanka amisom dalkan kama xooran karo shabaab taas xaqiiqa waxaa ka xoreyn kara ciidan soomaaliyeed oo maxaan ku yidhaha la dhaqaalaystay oo la tababartay wuxuu baahan yahay yaa ka xoreyn kara dalkan cidduba kusoo duusha laakiin ciidan ajnabi ah qofkii ku fakaraya inuu xoreyn karo soomaaliya ma xoreyn karo marka waxaan waxaan waxaan leeyahay waxa weeye mar walba loo kusoo celiyaa in la bariyo ciidanka marka tan tan afraad aan aan kusoo gabagabayna waxa weeye in la helo ciidanka iyo shacabka inay wada shaqeeyaan oo shacabku uu dagaalku uu dhinac uga jiro laakiin ciidan aan la siinin mushaahad ciidan aan la daryeelin xog aan laga helin shabaab shabaabka aan xog laga helin iyo sirtooda aan la helin iyo meel siday yihiin nabad aan loo furin oo wada heshiis heshiis aan aan aan lala gelin kuwada macquulka ah oo wax qabanaya anuuba aaminsanayey inay sahlan tahay in laga adkaado weliba hadda waxaa waxay u muuqataaba haddii sida hadda lagu socdo lagu socdo in in in in inay sii xoogaysan karaan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ah oo qadka teleefonka maraykanka idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ugu waramayay aad baad umahadsan tahay mudane waaya walaalo waa mahadsan tahay